tuulada banaan ee olibaya ku mid ataa tuulooyinka hoosko ee magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle islamarkaasi tan iyo ka nooleyn dad badan haana soo ambaaxan inay helaan walyaabo aasaasigan ee bulshada ay ku midayeen sida walbarashada caafimaadkii hana kalo badan maxamed axmed oo kumid ee dadka degan tuulada iyo weliba uso kuwarbi iyo gabaan baahiyo dhanka walbarashada islamarkaasna oon haysan haroon gaare iyo walkabaradayaan bilaantiyo dadka baayogaarka qabaa oob waxbarasho way leedahay laakiin kuma filno aan deganayo banaani malahan goob ku filan ma aha laakiin waa way ka dhisan tahay goob waxbarasho aqayga aan diraayo waxay tahay tuuladan iyo tuulooyinka kal tuulooyin kaloo badan iyo dhammaan gobolada dalka meel walba waxaan ugu diraa hay-adaha waxbarashada ama n g o-yada waxbarashada daneeyo kaasatan tuuladan hadda aan joogno ma lahan goob u gaar ah oo gabdhaha ay ku waxbartaan sidoo kale dadka naafada ah goob ayagana ay wax ku bartaan hadday yihiin indhool iyo dhagool iyo ma lahan marka waxaan jecelnahay in yani dadka waxbarashada gabdhaha ugaarka ah lala soo gaaro iskuolkana waa iskuol ciriiri ah in qolashaas loo waasiciyo
dhinaga kale wasaaradda walbarashada hirshabeelle ee sheegtay inuu diyaaran yahin horumarinta walbarashada gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada hooskoyo walibana arrintaasaytii ku hadlay maxmed deeg suudaan oo ku tirsan howlwadeenada wasaaradda walbarashada waxaan rajeynayna in ayna gaarsiino tuulooyinka hadda maanta hadda ma ma filayo tuulo maanta xor eh waxbarasho an ay tahay fili maayo laakiin hadday jirto lacalla waa jiri kartaa dhihi maayo ma jirto insha allah ayagana waa kula joogayno inaan geyno oo saa og tahay macalimiin qaarna shaqay soo maahin oo sanadka hore aan qaadanay saddex boqol oo macalimiin sanadkan aan rajaynaynaa inaan ayagana si lamid inaan qaadano saddex boqol oo macalimiin weliba sanadkan aan kusalay doono degmo kasto inay dadkooda ka darsadaan dokumentiga ay federaalka ay ka rabto marka saasaan qorshaha u yahay degmooyinkan xurta ayna insha allah iyadana waa gaaraynaa haddaan haduu laa yidhi waxbarasho waxaan rajaynaynaa mar dhow insha allah sanooyinkaas five year insha allah kadib waxaan rajaynaynaa inuu dadka o dhan ay fahmaan qalinka wuxuu yahay qiimaha uu leeyahay waxbarashada qiimaha ay leedahay qoraya ka tagana rajeynayna insha allah haduu laa yidhaaho tuulo kasto degmo kasto geed walba dadka joogan ina waxbarashada gaarsiinaan rajeynayna saa unahay dowladgoboleedka hirshabelle wasaaradda waxbarashada haduu laa yidhaho horumaryowka walbarashada iyo waliba uso doorweyn kuga aday horumaryowka dalka iyo guud ahaanba bulshada